يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام halkan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak waa hadihii aan idiin soo gudbin jirnay kitaabkii suwar min xayaati saxaabiyaad oo uu inoo soo jeediyo sheekh cabdulilaah darsigan oo ah kii sagaalaad wuxuu sheekhu inoogu soo gudbinayaa saxaabiyaadka kale ah faaduma bintu asad iyo asmaa bintu yasiid allaha ka wada raali noqdee كونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu kusoo jirnay kitaabkii suwaran min xayaati saxaabiyaat kalad waxaan ka hadlaynaa laba shakhsiyadood ama laba saxaabiyadood gabdhoo saxaabiyaad ah gabadha hore waxaa weeye faatima bintu asad waa cali ibn abi aalib hooyadii radi allahu canhum gabadha kalena waa asmaa bintu yaziid labadaa gabdhood baan galabta ka hadlaynaa bidn illahi tacaala haddaynu ka horeyno faatima bintu asad ciwaan wuxuu uga dhigay idajaca nabiyu sala allahu alay slam fii qabriha wa athnaa calayha khayra waa gabadha nebigu qabrigeedii u jiifsaday khayr badanna gabadhaa uu ku xusay oo ammaanay gabadhaasoo talowtee bay noqonaysaa buu ku yidhi inahaa saxaabiyat ljaliila waa saxaabiyadii weyneyd ee faadima bintu asad faadima bintu asad waa cali ibn abi talib hooyadii weeye faadimatu binti asad ibnu hishaam ibnu cabdimunaaf alhaashimiya waa gabadh reer bani haashima waalidatu caliyi bni abi aalib weeyaan radia allahu can wa hiya xamaatu faatima waa faatima bint rasuul gabadhii sodoxda u ahayd wey aslamat radia allahu canha way islaamka ayay qaadatay wa kaanat min almuhaajiraat alwal gabdhihii u horreeyey ee maka kasoo haajiray madiina soo aaday ka mid ahayd ee saxaabiyaadka ahaa wa hiya awalu haashimiyatin waladat haashimiyan waa gabadhii reer bani haashima ee qof reer bani haashima dhasha ismay guursan jiray qabiilku sidii soomaalida dhaqanku ahaan jiray reerka isku dhow ismay guursan jiray cid kale loo guur doonan jiray marka reer bani haashimna waa labadii qoorif qof u horreeyey cali ibn abi aalib aabihii iyo hooyadii waa labadii reer bani haashim u horreeyey ee wax isu dhala gabadhan waa gabadhii nabiga soo rabaysay ilisaan ognahay nabigu wuxuu kusoo ka guriga adeerka abdulaalib markii adeerka cabdul markii awooga cabdulmudalib uu dhintay nabiga xilkiisa waxaa loo wareegay adeerkii oo ahaa abu aalib faadima bintu asadna waa abu aalib xaaskiis marka nabigu gurigaas ayuu kusoo barbaaray marka gabadhan say u dhaqaalaysay nabiga ayaa laga hadlayaa wuxuu leeyahay lama axasa cabdulmualib jadu nabiyi sala allahu alayh wasalam danuuwa ajalihi cabdulmualib markuu ogaaday in ajashii soo dhowaatay oo sakaraad yahay awsaa waladahu abaa aalibin bian yuxawida ibnu shaqiiqati ibnu shaqiiqihi muxamed ibnu cabdillaah wuxuu kala dardaarmay abu aalib wuxuu kala dardaarmay inuu isagu xilkiisa la wareego barbaariyo wiilkii walaalkiisa isku ha isku aabaya isku hooyadaha uu dhalay ee ahaa maxamed ibnu cabdillaah cabdilaahi ibn cabdilmualib iyo abu aalib ibn cabdilmualib baa walaal aha oo isku aabiya isku hooyaba ah marka wuxuu ogaa odayga dardaarmaya cabdilmualib wuxuu ogaa inaan guri gurigaa uga fiican nebigu uusan ku- uusan jirin maalintaas oy gabadha guriga iskale ayaa gabadh khayr badan ahayd abu aalibna dee wuxuu ahaa shaqiiqu akhiihi ninkii nebiga aabihii wada dhashin xagga hooyo xagga aabba ayuu ahaa saasuu reerkaa ugu aaminay Ah, markaa si wacan bay reerkaas u dhaqaaleeyeen abu aalib iyo xaaskiisii faadima binti asad nebiga aad bay usoo barbaariyeen u dhaqaaliyen xil isaga saareen faatima markaa bintu asad waxay nebiga aad bay u dhaqaaleynaysay aad bay isaga xaaladiisa uga warhaysay iyadii ninkeedu la jira abu aaliba waxayna arkaysay bar- barakada maaragtay taxullu fii acaami awlaadiha idaa akala macahum muxamed sal ll slam waxay aragtay markii loo keenay wiilku markuu la cuno wiilasheeda in tacaamkii xataa la siinayay badanayo barakoobayo wa kaanat radia allahu canha tucdi muxamedan cinaayatan khaasa nebiga si gaara ayay u ilaalin jirtay u barbaarin jirtay u dhowri jirtay oo ka duwan can baqiyati awlaadiha awlaadda kale si ayan ugu roonayn bay isaga ugu- si gaara ugu roonayd saxaabiyadanu nebiga sal ll slam sida ku timi siirat al- alxalabiya ah, mujalladkeeda koowaad safxada boqol siddeetan iyo sagaal ninka mualifka kitaabka qoray wuxuu xusayaa xaaladda nebigu uu ku sugnaa markuu guriga faadima uu joogay iyo guriga adeerkii abu aalib markuu joogay wuxuu leeyahay wa kaana asibyaanu yusbixuuna shuchan rumsa wa yusbixu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam dahiinan kaxiila ilmaha guriga kula nool nebiga waxay soo toosayaan subaxii iyagoo indhaha maaragtay iyagoo busaaradaysan oo indhahana ay ka saarsaaran yihiin bosho iyo iyo iyo dhalxamo indhaha waxaa cadcad ilmaha ka fuula markaan loo fooldhaqin si aan loo loo ilaalin nebiguna wuxuu waa baraysanayaa isaguna waa insaan ilaahay kamaa lagu talagalay kamaa albashari wa yusbixu rasuulullah sal slam dahiinan isagoo aad moodo inuu soo dhaashtay gaxiilan oo loo indha kuulay inaad moodid ayuu waa baraysan jiray saasay xaruntu ahayd nebigu marka iyadu ay gooryootay gabadhu ay gooryootay siduu maaragtay ugu wafaaga uu ugu abaalguday wuu ka sheekeynaya walaalka wuxuu leeyahay wafaa nabiyi cinda mowtiha nebigu markay geeriyootay siduu u fuliyey oo ixsaankii u samaysay ixsaan ugu bedelay can anas ibni maalikin qaal lamaa maatat faadimatu bintu asad ibnu haashim umu caliyin radia allahu canha dakhala calayha rasuulu llahi sal slam markay geeriyootay faadima bintu asad oo cali ibnu aalib hooyadii ah nebiga ayaa meydkeeda usoo galay fa jalasa cinda ra'siha madaxeeda agta ayuu fadhiistay markaasuu nebigu wuxuu yidhi raximkillaahu yaa ummii hooyuu ka dhigan jira way soo korisay kuntii bacda ummii tajuuciin hooyaday gadaasheed waxaad ahayd mid baa haato oo gaajootaad ahayd wa tushbiciinii anigana waad idhergin jirtay wa tacriina adigu aradi jirtay oo dhar maadan gadan jirin wa tugsiinii anigana dhar baad ii gelin jirtay wa tamnaciina nafsaka tiiban wa tudcimunii naftaada waxay dumarku isku arfiyaan waad ka ilaalin jirtay aniga ayaad wixii aad hesho cunto ii siin jirtay turiidiina bidalika wajh allah adoo arrintaa ku raadinaya wejiga ilahay ilahay ugu dhawaanaya wadaar alaakhira iyo daarta aakhiro nebigu markuu intaa yidhi uma amara an tuqsala hulaa halaaan nebigu wuxuu amray dadkii dhaqayay inay saddex goor dhaqan meydkeeda falamaa balaqa almaau aladii fiihi lkaafuur markii dambe ee biyihii dambe u dambeeyey nebiga ayaaba ugu shushubayay dabcan rasuulka ugu shubiyadihi ayuu ugu shushubayay uma khalaca rasuulu llahi sala allahu alay waslam qamiisa qamiiskiisa u gashanaabu iska bixiyey faalbasaha iyah dharkii lagu kafmayey ayuu ku daray wa kafanaha biburdin fawqahu dushana wuxuu kasii saaray burda ayuu dushana kasii saaray uma dacaa rasuulu llahi sal ll slam usaamata ibnu zaydin wa abaa ayuubin alansaariy wa cumar ibn lkhadaab wa ghulaaman aswada yaxfaruuna afartaa nin buu u yeedhay siday qabrigii u qodaan fa xafaruu qabrahaa afartaa ayaa qabrigeeda qoday falamaa balaguu allaxda qaybta laxadka markay gaadheen qabrigii hore la dhameeyey xafarahu rasuulullah rasuulullahi sala l sl biyadihi inta lixudka ee qabriga meesha meydka la gelinayay nebiga gacantiisa ku qoday wa akhraja turaabahu biyadihi ciiddii kasoo baxday lixadkana isaga banaanka nebigu soo saaray falamaa faraqa markuu ka dhammaaday nebigu sal ly slam iilka qodistiisii ama lixadka qodistiisii dakhala rasuulullahi sala ll slam fadajaca fiih meeshiibuu iilkiibuu jiifsaday oo la gelin lahaa faadima bintu asad faqaala markaas wuxuu yidhi allahu ladii yuxyi wayumiit وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي فإنك أرحم الراحمين نبي قد عاده يقول دعي فاطمة بنت أسد وعلي بن طالب هو يديه حيلي إلهي واك وحمد الله يحنا دله يسونا وحي لا يموت اللهم اغفر لأمي نبي هو يدي بكسو غادي سيوسو كرسي اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد walaqinha xujataha ee qabriga ku sug su-aalaha qabriga ku sug wawasic calayha madkhalaha ilah qabrigeeda u waasici bixaqi nabiyika walambiyaai aladiina qablii fainaka arxamu raaximiin ilahu karaamadayda iyo maarata ducadeedaas ugu naxariiso iyo shafaacadeydaas wakabara calayha arbacan uu ku tukaday nebigu meydkeedii waadkhalaha allaxda isaga ayaa dhigay huwa walcabaasu wa abu bakrin asidiiq radia allahu canhum saddexdaa qof ayaa laxadka dhigay iilka dhigay وعن ابن عباس قال ابن عباس وحكى لك ورينيا انه يلي لما ماتت فاطمه ام علي البسها النبي قميصه فاطمه بنت اسد مركا دمت علي بن طالب هو يدي النبي وحو غلي قميص وسبخيه بو غليي اما او صاري وضجع قبرها سان سو شين قبرغنا ايلكا ايو جيفسداي dadkii waxay ku yidhahdaa markaa nebiga maa ra'aynaaka yaa rasuul allah sanacta haada hore umaan arag aduu waxaa sameeyey maxaa sidan u samaynaysaa qabriga u jiifsanaysaa faqaala inahu lam yakun axadun bacda abi aalibin abara bi minha abu aalib marka laga reebo qof iiga samafal badnaa qoftatan muu jirin qoftu aad bay iisoo dhaqaanaysa inamaa albastuhaa qamiisii lituksaa min xulali aljanna qamiiskayga waxaan u geliyey si loogu lebiso bedladaha jannada wadajactu macaha liyahuwina calayha meeshaan waxaan usii jiifsaday ilahay inuugu sahlo oo ugu naxariisto meeshaan anugu aan jiifsaday dhinacaygaanu nebiga aan dhigay marka la dhigo ilahay inuu naxariisto فرضي الله عن فاطمة بنت أسد وارضاها هدين فاطمة انت كل دافن بنت أسد كبرنا كلا قلبت انه كهض لنا أما الصحابية ذاك اللي وحوي أسماء بنت يزيد أسماء بنت يزيد بان كهض لنا وأيضا الصحابية كانوا وين أه ciwaanka waxaa looga dhigay qatalat tiscata min aruumi yowma alyarmuuki gabadhanu sagaal gaal oo reer ruuma ayay maalintii carakadii weyneed ee faasilka ahayd yarmuug la odhan jiray ay dishay gacanteeda ku dishay man hiya waa tuma gabadhanu wuu yidhi hiya asmaa bintu yaziid bin sakan umu caamirna waa lagu yidhaahdaa wa umu salamana waa loo yaqaanaa alansaariya alashhaliya waa bintu camati mucaad binu jabal mucaad binu jabal saxaabigii weynaa ayay in adeera tahay wa min almubaayacaati almujaahidaat waa dumarkii nabiga beecada la galay eena jihaaday jihaad ka qayb qaata wey waxaasad asmaau binti yaziid waxay heshay radia allahu canha shahaadat alfasaaxati ilaahay wuxuu u siiyey waxa la yidhaahdo codkarnimada iyo fasaaxada oo waxay ka heshay min asaxaabati alkiraam baa u qiray arrintaas faqad curifat bixusni almandiq hadal wanaagga iyo si hadalka u hesho iyo dooda ayaa loogu markhaati furay oo lagu bartay wa quwat lbayaan iyo say hadalka u caddayso wasixri lkalaam iyo hadalka sida maaragtay dadka u deeqsiisa ayaa lagu yaqaanay waqad zaadat simaatuha tilka bian nahalat min alqur'aani alkariim walxadiid ashariif arrimaha waxaa ku kaalmeeyey lianna qur-aanka ayaa aad u baratay iyo xadiiska aad u baratay oo kasii qayb qaatay fasaxada iyo luqada say maaragta ugu hadlayso taasoo awood u siisay inay saa u noqoto gabadh fasiixada xataa laqabuuha waxay ku magacaabi jireen ama ku naanaysi jireen khatiibatu nnisaa khatiibadii dumarka aad bay khudbayn jirto hadalkeedu fasixuhaa mima jacala laha bihada laqab makaanatan mutamayizatan bayna nisa ilansaar waxay noqotay laqabka inay kaga duwanaato gabdhihii kale reer ansaareed waxaa kaloo la odhan jiray waafidatu nisa waafidatu annisa waa gabadhii dumarka u doodaysay maaratay uu ahaa ergeyga ka ergeynaysay aatad asmaa radia allahu canha rasuul allahi sala alla slam asmaa waxay u timi gabadhan ka hadlina galabta weeye asmaa bintu yaziid nabiga ayay u timi sal alla slam wahuwa bayna asxaabihi isagoo asxaabtiisa ku dhex jira u timi faqaalat biabii wa ummi ant yaa rasuul allah aabbaha iyo hooyaday lagugu furayey rasuulka ilaahayow inii rasuulu man waraa'ii min jamaacati lmuslimiin kulluhunna yaqulna qawlii wa calaa mitli ra'yi nebiga allow ergey waxaan ka ahay dadka iga dambeeyo oo jamaacad muslimiinta ka mid ah oo dumara kulluhunna yaqulna dhammaan waxay leeyihin qawli hadalkaan ku hadlay qabaan wa calaa mitli ra'yi ra'yigaasa ila qabaan hadalkoodii baan kuusoo gudbinaya nab allow dhegeyso hadalkay bilowday gabadha waxay tidhi in allaha tacaala bacahaka ila arijaal wannisaa nebi allow ilahay raggi dumarba wuu kuu soo diray oo caalamka dhan buuba kuu soo diray fa aamanaa bika watabacnaak waan ku rumaynay waana ku raacnay wa naxnu macaashira annisaa maqsuuraatun makhduuraatun qawaacidu buyuut annagu haddaanu nahay gabdhaha haddaanu nahay guryaha kuwa ku kooban baan nahay oo kulli waaxda fii khidriha nin waliba gurigeeda gudihiisa ay ku jirtaa qawaacidulbuyuud guryaha ayaan iska fadhina anagu waa meesha ilahay noogu talagalay waqarna fii buyuutikunna waatii la yidhi marka nebi allow anagu guryahaanu fadhinaa waxaanu kaloo nahay waa mawaadicu shahawaati rijaal meesha rijaalku ama raggu ay shahwada ku gutaanna waanu nahay oo hawshaana waanu haynaa wa xaamilaatu awlaadihim kuwa awlaadooda xambaara ama uurka ku xambaara ama dhabarkana ay koriyana annaga wey waina arijaala fudiluu biljumcati waljamaacaat raggii waxay nagaga fadli bateen jumcadii bay salaada jumcahay ka qaybgelayaan jamaacaadkii masaajidkana way tegayaan annaga guryahan fadhina wa shuhuudu ljanaa'isi waljihaad waxay kaloo raggii soo xaadirayaan janaa'iskoo meydkiiba raacayaan oo ajar ka helayaan jihaadkii bay gelayaan oo ajar ka helayaan jihaadkii oo fii sabiili illaahi ahaa fa idaa kharajuu ila aljihaadi markay jihaadka u baxaan raggu xafidnaa lahum amwaalahum annaga xoolooda usii ilaalina ragga markay jihaadka aadayaan annaga weeye cidda xoolahooda usii ilaalisa oo ciddii mas-uul ka sii noqota oo hawshaa qabata waa annaga bay ku tidhi marka warabayna awlaadahum annagaa gurihii sii ilaalina oo maaragtay xoolihii usii ilaalina oo awlaaddii sii rabayna intay jihaadka ku maqan yihiin afa nushaarikuhum fi ljri yaa rasuulallah ajarkanay qaadanayaan raggu ee howlaha aan soo sheegay ay ka qaadanayaan ee jamaacadii iyo jumcihii iyo jihaadkii iyo janaa'iskii la raacayay anigu ajarka wax ma ku leenahay haddaanu mar gurigii sii hayno ilmihiisa rabayno awlaaddii maalka sii ilaalinayno faltafata rasuulu llahi sala allahu alay slam ilaa asxaabihi nebigu wuxuu jalleecay oo eegay raggii saxaabada ee la fadhiyey faqaala nebigu markaasu wuxuu yidhi hal samictum maqaalata imra'atin axsanu su'aalan can diiniha min haadihi war weligiin ma maqasheen gabadh ka hadal wanaagsan oo ka su'aal fiican oo xagga diinteeda ka og minhaay gabadha indhaha ila hadlaysa gabadhan oo kale miyaad aragteen xagga diinteeda iyo iyo su-aasha isoo udhigaysa iyo diinta si u fahamsantahay fa qaaluu balaa wallahi yaa rasuul allah nebi allahu iska badaaye ma ogin gabadh kaloo sidaas oo kale intaa laga helayo waxay ku dareen صحابتي ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا ما ما أم لينهم وما نموذج قبل إن الساعة هذا الأتوسين يسوستا أحد لكرطبة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها النبي قبل وجل على حق هذا أجي فقال مكاسوح كجري انصرفي اسكبح يا أسماء أسماء اسكبح وعلمي وحاد وقاتا وحاد وقيسيسا من ورائك إدي كادنا بيسو دمر ومن النساء وحاد وقيسيسا أن حسن التبعل إحداهن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال كبدها كادن بي waxaad u sheegtaa gabadhu isu wanaajinta ay ninkeeda isu wanaajinaysa tabacul samaynaysa isu dhisaysa isu hagaajinaysa isu arfinayso ee u soo dhaweynaysa ninkeeda ula dhaqmayso midiin markay ninkeeda sidaa wacan oday ula dhaqanto oy ka dalabto ninkaa inuu ka raali noqdo ay dalabto raadiso waatibaaciha limuwaafaqatihi oo ay ku waafaqdo waxa maaragtay isagu uu rabo waan dee macsi ahayn dabcan yacdulu kullu maa dakarti intaasaa u dhiganta waxaad sheegtay oo dhan ee rag waa heleen maxay ahaayeen jumcihii la tegayey jamaacadii laga qaybgelayey jihaadkii janaasadii la raacayay inta haddaad samaysaan dumarow ana xusna tabaculi ixdaakuna lizawjiha wa dalabiha limardaatihi wa itibaaciha limuwaafaqatihi intaa haddaad samaysaan ninkaaga isu dhis isu hagaaji isu carfi gurigiisa ka warhay ilmaha tarbiyadeed raalli geli wuxuu ka dalbado oo aan maarata macsi ahaan yeel intaasaa waxay u dhigantaa yacdilu kulla maa dakarti lirajaal intii raggu helayeen aada xustay oo dhan intaasaa u dhigateen sabay gabadhi marka way farxday fansarafat asmaa markaasay laabatay wahiya tuhallilu iyadoo wejigeedu nuurayo وتكبر لا إله إلا مرتي تكبير سنة وتهليل سنة استبشارا بشارة أي بشارة سنة بما قال لها رسول الله هذا كان النبي يا عبد الله كفر حضي وحيل أنا قري جيس كتشوك هذا نك جيس وهجا جي سود لسو خلال النقض ضاع النقض ما تقول جيس إلى ما أنت حسن وحرجوا هليين ودن جهات كي هليين راعي الجنازة كي هليين جمعة جماعة كي هليين ما أنت حسن قري كي هليين إذا فرحسنا إلى لابتي عوان قالوا حوالي درس في طاعة الزوج عن أسماء بنت يزيد قالت يدي بحض ليس وحيتلي مر بي النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال صومري وأنا في جوار أتراب لي أنا يقول لح جوغا طمر إلى متكيغا في الكيغا فسلم علينا النبي قال السلامي وقال إياكن وكفر المنعمين وحد قبلوا إذن كدقيا إن أتكون كفردان ذاتك إذن المنعمين تاني ما كان مارثي إذن نعيه مسارفتين يبيلكين نفقدين مسؤول كاه هكو كفرينا طبعا كفرقاسنا هو كفر النعمة ما كفرقي لو قالوا بي ما هاي تلي أجرأهن على مسألته أنا أقول جيس أنا أقول دير أنا نبي جيس ويدين تحلو ويدين يقوى كلا ويسكا أمسن قبل كلام هذا مركو نبي سان وين فقلت يا رسول الله ودي أسمع بقورنس يا رسول الله وما كفران المنعمين سيدي لو كفريا منعمين تحتك نوع نعمة يسان وكفرينا سيدي قال لعل إحداكن وحاب الله غيبا من الدين تطول أيمتها بين أبويها وحال laga yaabaa gabadhu inay maaratay guriga aabaheed ay in badan iska joogto nin la'aan guriga labadeeda aabe suma yarzuquha allahu zawjan markaa kadibna ilaahay uu ku irsaaqo nin ay guursato wayarzuquha minhu waladan oo ninkaa ilaahay weliba uu ka siiyo awlaad kaga irsaaqo oo u dhasho fataqdiba fatakfura markaa inay cadhootaa laga yaaba gabadhu maalin maalmaha ka mid a fatakfura oo ay maaratay nicmadii ku kufrido fataquulu ay tidhaahdo maa ra'aytu minka khayran qadu weligiiba nin yahow khayrba kaama arag weligaaba khayr inaad falin inay ninkeeda ku tidhahdo ayaa laga yaabaa taas weeye kufr nicmaha aan sheegayaa buu nebigu ku yidhi asmaau waljihaadu fii sabiili illah baynu ka hadlaynaa qaybta dagaalka iyo jihaadka muslimiintu geli jireen ay ku lahaydna waatan ishtarakat raximaha allahu tacaala ilaahay u naxariistay gabadhan radi allahu canha ilahay raalliha ka noqday waxay ka qayb qaadatay fii macrakati lyarmuuq macrakadii weyneeda yarmuuq ee dhacday zamankii abubakar ayaamahu geeriyoonayey dhacaysay ee ruum lagu jiibiyey taasay gabadhu ka qayb gashay وأبلت بلاء حسنا دقال كاسي في عمبي وقيس لما لا يوقع غيب قادتي قال ابن كثير ابن كثير أنتك هذا يعليه وقد قاتل النساء المسلمين في ذا هذا اليوم دمرك المسلمين تمالنت يرموا ويد دقالمين وقتلوا خلقا كثيرا من الروم دمرك وحيدين ضد بدن وغيرهم وقال إلايا وكنا يضربن من ينهزم من المسلمين ويقول وحي هذا نيكي سو عرر قال هذا كسو بحسده كسو عبسده هو قراعي هاي oo ku yidhaahda ayna tadhabuun war xaggee u socotaan watadacuunana lilculuuj ma annagaad gaalada nooga tegaysaan tan naga carartaan annaga gaalada nimanka gaalada noo kala dhex baxaysaan faidaa sajarnahum markay ragga ay canaantaan oo guulguulaan ay canaantaan laa yamliku axadu nafsahu xataa yarjica ila alqitaal ninkasta markuu arko dumarkii oo dhiiri gelinayo oo u la hortaagan oo le dagaalka ku noqo fulayo markaas nin walba naftiisa ma ma- ma awoodin ilaa inuu dagaalku noqdo mooyaan ama dawru asmaa'i radiallahu canha iyadu kaalintay ku lahayd dagaalkan yarmuuq wa nasiibuha fi hada alqitaal iyo nasiibkay ku lahayd dagaalkan dhacay fayaquulu ibnu xajarin fi lisaaba kitaabkiisa alisaaba آه، مجلد كأفراد صفحة لبا بقول إيا لباتن يسقال بوحو إنو حجر عليه أسماء بنت يزيد بن سكن شهدت اليرموك كبدها سوحي كقب كشي أما حاضر هاي دقال في يرموك لو رجري وقتلت يومئذ تسعة من الروم سقال غير روم ما أنت أدشي ومحي كدشي بعودي في اصطادها تنددي أما خيددي أدب كيدي أما تير دحات كيدي أنت لبحضي بين مدحك كقوضة بشارك سرقاس ودعي ليس مركا وقصوا قال الماشي وقال الإمام الذهبي سيد وقال الإمام الذهبي سنوح إليه وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم كبرد سوق شاكيني كتاب كيس وكغش شاكيني سير أعلام النبلاء وذهبي نوح إليه كبرد أسماء لي هذا سقال خير روما أي ما أنت يرموح كل شيء تيركي أم أدبكي قريقي قريقي كم قريقي ما دبلحاتكيس وعاشت رضي الله عنها إلى دولة يزيد بن المعاوية دولة أموية سوق قاعدين إلى وقت وهي نكي لو رجل يزيد بن معاوية وحكم كرير بن أمية لو وريقي بين نولي وانتقلت إلى رحمة الله مركز إن شاء الله جيريوتي قبل جيريوتي وحوليه وبهذا طويت صفحة بيضاء من تاريخها المجيد ولا لا لا بي تاريخ الذي قبل مركز أدنك وكتكتي ولكن تبقى أعمالها نورا لمن يهتدي لكن أعماشي سميس iyo ku dayashadii ayaa qur-aanta ilaa maanta lagaga dayanayaa qofkii hanuun ama ku dayasho u u baahnay inuu ku daydo asmaa binti yaziid maanta acmaasheedu wax lagaga daydo ayay ka tagtay ayuu leeyahay walaalku sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam نساء هن للطهر علامة وهن على جبين الدهر شامة